hay-adda xasaradaha caalamiga ayaa warbixinteeda ku sheegtay in soomaaliya ay haysato fursad wanaagsan iyadoo sabab uga dhigaysa doorashada madaxda cusub soomaaliya oo leh baarlaman ay ku jiraan dhallinyaro badan oo maskax furan iyo beesha caalamka oo hadda si ka duwan sidii hore u danaynaysa arrimaha soomaaliya hay-addu waxay sheegtay in iyadoo fursadda jirta laga faa'iidaysanayo ay dowladda soomaaliya awood u yeelan karto isbeddel waafi ah oo ay ku samayso siyaasadda iyo arrimaha ammaanka gaar ahaan dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo xasilinta dalka hay-adda ayaa warbixinteeda ku soo beegtay iyadoo toddobaadka soo socda uu magaalada london ka furmayo shirka ay leeyihiin soomaaliya iyo beesha caalamka hay-adda ayaa soo jeedisay in shirka london uu ka faa'iidaysto fursadaha muuqda islamarkaana uu abaabulo taageero caalami ah oo loo fidiyo soomaaliya si ay mar kale cagaheeda isugu taagto hay-addu waxay sheegtay maadaama golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya la ansixiyey bishii maaj ee sanadkan in daacad laga noqdo wajahidda qorshooyinka dowladda ay la tegayso london oo laga yaabo inaanay wax badan faahfaahsanayn waxay sheegtay in dhinacyada ugu waaweyn ee ku lugta leh arrimaha soomaaliya sida midooda yurub midooda afrika jaamacadda carabta turkiga maraykanka iyo u k oo martigelinaysa shirkan inay aragti midaysan ka gaaraan ahdaafta istaraatiijiyadeed ee suurtagalka ka ah soomaaliya gaar ahaan waxay hay-addu xustay abuurista xaalad iyo deegaan suurtagal ka dhigi kara in ciidamada amisom ay ka baxaan soomaaliya ama ay mas-uuliyadda ammaanka ku wareejiyaan ciidamada qaranka soomaaliya marka ugu dambeysa hay-addu waxay ka digtay in haddii dowladda cusub ee soomaaliya ay fulin weyso ballanqaadyadii ay gashay oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidan qaran oo xoogan qabyatirka iyo dib u eegista dastuurka la dagaalanka musuq maasuqa hirgelinta iyo xoojinta nidaamka federaalka ah ay dhici karto in beesha caalamka ay taageeradeeda la noqoto taana ay fursad u siiso al-shabaab inay dib isu soo abaabulaan oo ay ku xoogaystaan soomaaliya hay-addu waxay sheegtay in al-shabaab ay weli ka faa'iidaysanayso baahida loo qabo gargaarka bani'aadnimo iyadoo u oggolaanaysa hay-ado gaara oo maxalli ah inay gargaar u fidiyaan dadaan badnayn oo ku nool meelaha ay weli gacanta ku hayso si ay u soo noolayso muuqaal ay ku heli karto taageero shacab marka hay-adaha caalamiga ah iyo beesha caalamku ay ku guuldaraystaan ama ka gaabiyaan gargaarka waxay sheegtay warbixinta i c g inay yar yihiin fursadaha looga baaqsan karo macluulka dilacda soomaaliya hay-addu waxay sheegtay in doorashadii ugu dambeysay ee soomaaliya ka dhacday ay abuurtay baarlamaankii ugu dhallinyarada badnaa ee ay abid soomaaliya yeelato oo saddex iyo lixdan xubnood ay yihiin dumar laba boqol saddex iyo siddeetan xubnood oo ka mid ahna ay yihiin dad da-doodu ka hooseyso konton sano jir in ka badan sagaashan ka mid ahna ay yihiin qurbajoog dalka ku noqday taas ayay hay-addu ku tilmaantay fursad cusub oo soomaaliya ay heshay waxay sheegtay in dhaqaaluhu uu soo kobcay gaar ahaan hoteello maqaayado iyo ganacsiyo waddanka ku cusub oo ay hormuud ka yihiin qurbajoogta oo soo batay warbixintu waxay u soo jeedisay dowladda soomaaliya inay baahiso xukunka oo ay gaarsiiso guud ahaan dalka iyadoo ka bilaabaysa nabadeynta magaalada muqdisho islamarkaana iyadoo kaashanaysa beesha caalamka ay xoogga saartaa wanaajinta xiriirka ay la leedahay gobollada federaalka ah oo ay kala shaqaysaa helista xuduud goboleedyo la isla ogol yahay ugu dambeyntii warbixintu waxay ka digtay amisom oo soomaaliya ka baxda iyadoo aan yeelan ciidan xoogan oo la wareegi kara ammaanka kana hor itegi kara khatarta al-shabaab hay-addu waxaa kaloo ay soo jeedisay in la abuuro waddan iyo goobo diyaar u ah inay doorasho xor ah oo qof iyo codkiisa ah ka dhacdo soomaaliya iyadoo loo marayo nidaamka axsaabta